xaqiiqiyan waa badan badan badan ayaan halkan ku soo noqonoqonayay subaxan saakaa dareenkaan qabo midaan weligay hore u qabay maaha waxaa weeye shalay iyo duraad ciidamo iyo tiknika waxay ku soo shubmayeen boosaaso bacdiga ciidamada meel laga xukumo iyo cid xukunto iyo cid soo dirtay runtii anugu war u haya laakiin waxaan maqlay inay dadka tigni ka dhiga guryaha hortooda oo dadkii guryaha ku garaaceen oo yidhahdeen ka soo baxa dadkii lahaa guryaha ka soo baxa meelay uga saarayaan maaqa kabacdi mas-uuliyadda meelaannu u raacno ma dowlad baanu u raacnaa ma qabaa'il baanu u raacnaa ma keeaan u raacnaa laakiin waxaa sheeke ahaan igu soo gaadhay qabaa'il weeye reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel weeye baa la yidhi waxa ay doonayaanna lama sheegin sababtana lama sheegin waan leedahay markaa oonu leenahay war qabaa'ilka ciidamada ah oo tiknikada wata oo dadka guryahooda kule ka baxa ciddii sidaa yeeshay ha ka saarto ciidanka meesha ha ka tanaasusho sidaa odayaasha iyo isimada anigu haddeer isimadii iyo odayaashii meelay ku sugan yihiin run ahaantii ma aqaano maalmahan xoogaa baan iska juucjuucsanaa oo tabartooda iska yar gaabnayd oo mada tooye ninba halkeebay jiraan waa maqlayay dad badan baa waxay jiraan garoowe dowladdii baa ciidan soo dirtay oo qaar baa layidhi madaxooda keena oo qaar baa la laayay oo waxaa waan maqlay waxaan leeyahay anugu oday ahaan sidaasi boosaaso iyo dalkan toonna ma anfacdo dadka midnimo iyo nabad iyo nolol la wada leeyahay oo heshiis lagu yahay oo talo ku jirto talo ku jirto ayaa la rabaa waxay idhaahdeen waa siyaasado been baa la sheegayo waa siyaasad siyaasaddu been maaha siyaasaddu waa farsamo wax lagu qurxinayo wax lagu hagaajinayo weye soomaalida ka maqnaa waa been buu sheegaya waa siyaaso war siyaasaddu been maaha siyaasaddu waa xeelad wax lagu qurxinayo weeye xeeladdii hala raadiyo sidan bedela dadka dalka jooga odayaashan sidooda oo kale ha laga hadlo wixii qalada oo jira oo hala mariyo dariiq ay ku saxanto hala mariyo dadka hala nabadgeliyo waaye intaaban baan u jeeday bismi illaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhaha nabadoon maxamuud maxamed cawad waxaan halkaa u nimi maantay waxa ka socda magaalada boosaaso arrintaasaa halkaana keenay daljir waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa amniga amnigu aad iyo aad buu u fiican yahay ninkii qaxay baa yaqaan amnigu wuxuu yahay reerbar waxaan u malayaa maba qaxinba waxay magaalada soo buuxinayaan oo ciidamada u keenayaan weligood ma qaxin baan u malaynayaa marka waxaan leeyahay magaaladan waxa degan maataa degan dad baa inoo degan hanti baa inoo taal dhaqaalaa inoo yaal magaaladan waxaa weeye hal la ilaaliyo amnigeeda waxaan leenahay ciidamada soo galay magaalada waxaan la soconnaa magaalada meel walba in ciidan joogo ciidamada soo galay magaalada waxaan doonaynaa in laga saaro technical in laga saaro baan doonaynaa wixii shalay ka dhacay kontaroolkana waan ceebeynaynaa oo aad baan uga xunnahay waxaas maaragtay aada iyo aad dibudhac uga weye meeshale puntland marka waxaan u sheegaynaa madaxda puntland meel kasta ay joogaan garaado kasta ay leeyihiin madaxweyne ugu sarreeyo in maaragtay arrintaas wax weyn laga qabto oo ciidamada magaalada lagu soo shubayo laga daayo dhibi ma keento ciidan ciidan la dul saaray wax faa'iida ay keenayaan male dhibuunbaa ka imaanaysa markan waxaan leenahay wax walba puntland waxay ku dhisneen wax layaa dibheshiisiin iyo odayaal badanoo sida isimada nabadoonnada wacaaisha aqoon-yahanada ee haweenka dadkaasoo kaca oo u kaca nabad inay nabad ka shaqeeyaan marka waxaan ugu baaqaynaa isimada halkan jooga cabdullaahi cali ciidna loo jooga afayeenka isimada nabadoonnada dhammaan waa wada hadlayeen oo waxaa loo baahan yahay in maaragtay halka amniga laga shaqeeyo ayaa aada loogu baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay haddii ilaahay yidhaahdo in amniga amniga amnigu waxa weye maanta boosaaso haddii dagaal ka dhaco waad u jiino buuraa ku wareegsanaya bad meel loo qaxo male wax ka baxaya haba yaraatee ma jirto meeshaasun baa lagu dhibaato ka imaanaysa marka waxaan leeyahay amniga ha laga shaqeeyo ciidamada tignika watana magaalada ha laga saaro waxay doonaan ha noqdeen waana ka baxay
gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda ay u horeyso daljir oo aan la joogno halkan waxaanu isugu nimi cuqaasha gobolka bari qeyb ka mid iyo isimadaba inaannu dirno baaq nabadeed oo ku wajahan insha allahu tacaala gobolka bari iyo puntlandba waxaan codsanaynaa maadaabaan nahay cuqaashii iyo ceebka taliska dadka ahaa in boqolkiiba boqol laga wada shaqeeyo nabadda waxaa magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda hadda ku sugan ciidamo nooc kasta leh ama ciidamo beelaada maleeshiya ha ahaadaan ama kuwa dowladda ka amarqaata ha ahaadaane nin kasta uu hub maslaxa gacanta ku haya iyo hub waxaan ka codsanaynaa inuu hoos u rogo qoraga dhuunta ka saaro xabadda nabadgelyada iyo tasliixa iyo wada noolaanshaha iyo ummadda u gargaarideeda laga wada shaqeeyo puntland koob iyo labaatan sana jidhaa hortina waxay ku dhisnayd isfahan iyo waxwada qabsi iyo is-ixtiraam iyo kala dambeyn iyo dadka degan oo ah dad walaala siiba boosaaso waa xarunta ganacsiga puntland ama soomaaliya waa meel lagu soo qaxay in laga qaxana ilaahay ka rajayn mayno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddaan nahay cuqaasha gobolka bari iyo cuqaasha iyo isimadaba halkan ka wada aan ka hadlayno in lagu xaliyo wada hadal isfahan iyo insha allahu tacaala is-afgarad waxyaabaha jira oo shaqaaqooyinka dowladda puntland madaxweynaha iyaga saciid cabdulaahi deni iyo dowladdiisa waxaan ka codsanaynaa in ay nagala shaqeeyaaneen amniga iyaga mas-uulka ah annaguna cuqaashi baan nahay inaan ka wada shaqeyno amniga wixii shala dhacay wax sahlan bay ahayd haddii loo fiiriyo xaaladda magaaladu siday tahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii jareexaa oo dhaawacana ilaahay ha u booga dhayo waxaase ilaahay ka rajeynaya inaanu dib dambe dhibidhicin oo inta ay ku ekaato saasaanu insha allahu tacaala codsanaynaa haddaan cuqaasha nahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaanu ku baaqaynaa nabadgelyada in la xoojiyo shaqaaqada iyo gacanka hadalkana la joojiyo wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim afhayeenka ismada puntland garaad cabdulaahi cali ciid iyo nabadoonada halkan isugu yimi iyo bahda saxaafadda ee daljir marka ugu horeysa aad iyo aad baan inii salaamayaa bacdusalaan waxaan maanta halkan u nimi inaan baaq u dirno shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada boosaaso aana cid kastana nabadgelyada ugu baaqno nabadduna waa cid kastaba waa muhim bay u tahay nabad baa naas la noogalaba soomaalidu ku mahmaahda run ahaantiina dee wixii afar labaatankii saac boosaaso ka jiray waana dareemi karnaa culeyskay bulshada iyo maatada ku hayso taasina waxay sababi ka dhaa in ummaddii ay kala fogaato ay kala qaxdo run ahaantiina aada iyo aad baan horta oga xunnahay arrintii shalay halkan ka dhacday annagoo ah nabadoonada iyo isimada halkan jooga intaa kadib waxaan rabaa inaan baaq u dilo bulshadu meel kasta ay joogto kuwa boosaaso jooga iyo kuwa social mediaha wararka khaldanba ku qoraya oo ka dhigaya arin arrin aada u foolxun oo wax wixii shalay ka dhacay wax ka weyn oo kale inay meesha ka dhaceen insha allahu arrintii shalay meesha ka dhacdayna dee xalkeedii waa la hayaa hadeer bulshadana waxaan u sheegaynaa inay maanta boosaaso nabad tahay shalayna ay nabad ahayd wax badanna aysan dhicin intaa kadib dowladdan waxaan ugu baaqayaa in bulshadeeda iyo cid kasta oo wax qalada ku kacda ay miiska wada hadalka ay wax kasta ay tabanayaan kula hadlaan ayna ayna ka dhegeystaan waxa ay tabanayaan runtii arrintii halkaa ka dhacday shalayna waa arrin aan cambaaraynayno aada iyo aadna u xun waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo ciddii halkaa ku dhimatay eheladooda iyo qoysaskooda ciddii ku dhaawacmatayna waxaan leeyahay ilaahay caafimaad deg deg aha siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu